Strong. I'm Nikki Strong, and this is VOA One The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaalitobanka disembar sanadka labakunlabaatan idaacadda galabta waxaad ila socodsiinayaa anigoo jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobada aan idinku hayno waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan habka qoraalka sheekooyinka soomaaliga sheekooyinka waaweyn ee soomaalida la qoray waxaa kamid ahaa maanafay baa kamid aha tusaale oo kale oo taariikhda le waxaa kamid aha aanadii negeyaa kamid aha oo labadaba ay kala qoreen laba qoro waaweyn ibraahim yuusuf hawd iyo ninka la yidhaahdo afarax maxaa la yidhahdaa labadooda ay kala qoreen marka sheekooyinka noocaas oo kale ah dhallinyaro badan waxaa jirta awood ule inay sameeyaan ama hibadii le kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo uu inala socodsiiyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal wakaaladda dawada iyo cuntada ee dowladda maraykanka ayaa xalay ansixisay in xaalad deg deg ah loo adeegsan karo tallaalka ay samaysay shirikadda moderna kaasoo noqonaya kii labaad ee looga hortegayo cudurka covid nteen ee laga bilaabo dalkan maraykanka ku dhawaaqista hay-adda f d a ee adeegsiga tallaalkan ayaa yimid maalin kadib markii khubaro caafimaad oo madax bannaan ay ku taliyeen in la qaato tallaalka iyo toddobaad kadib markii la bilaabay qaadashada tallaalka ay sida wadajirka ah u sameeyeen shirkadaha viser iyo biotech isticmaalka tallaalka labaad ee ay soo saartay shirkadda moderna ayaa la bilaabi doonaa maalmaha fooda nagu soo haya iyadoo ay qaadan karaan dadka ay da-doodu ka weyn tahay siddeed iyo tobanka sano isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ayaa jimcihii ku dhawaaqay heshiis awood qaybsi ah oo ay wada gaareen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay iyo kooxda gooni ugosadka ah ee koonfurta yemen heshiiskan ayay dhinacyada saxiixay ku kala qaybsadeen golaha wasiirada ee dowladda dowladda uu madaxweynaha ka yahay cabdurabu mansuur haadi ee xarunteedu tahay magaalada cadan iyo kooxda gooni ugosadka ah oo labaduba xulafo la ah isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo ayaa bilooyinkii u dambeeyey ku dagaalamayay gobollo ka tirsan koonfurta yemen bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne haadi ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub loo magacaabay muciin cabdulmelik kaas oo hogaamin doono golo wasiiro oo ay ku jiraan shan wasiir oo kala matalaya xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn yeman kuwaas oo ay ka mid yihiin s t c iyo xisbiga islaax madaxweyne haadi ayaase ku guulaystay inuu weceshto wasiiradiisii muhiimka ah sida wasiirka gaashaandhigga kan arrimaha gudaha maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda dhegaystayaal warkii dunida waa naga in
dhegeystayaal markanna kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada muqdisho nooga soo diyaariyey wariyaha v o a cabdicasiis barrow
kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarteenala socota kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada muqdisho anigoo cabdicasiis barrow ayaa idinla socodsiinaya guud ahaan waxaanu kusoo qaadan doonaa xilligan tababar lagu qabtay magaalada muqdisho oo waayadii ugu dambeysay dhallinyaro loogu sameynaya habka iyo hanaan qoraalka sheekooyinka kaasi oo ay soo qabanqaabisay maktabadda baraarug oo xarunteeda dhexe ay tahay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa haddaba marti iigu ah oo igala qaybgalaya xasan mudane oo ah maamulaha maktabadaasi iyo sidoo kale axmed haadi oo isaga ka mid ah dhallinyarada maktabadaasi wax ka aasaasay islamarkaana aadka ula socday ama qeybta ka ahaa in dhallinyaradaasi la tababaro marka hore kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o da waxaan ku bilaabayaa axmed cabdi haadi axmed marka ugu horeysa maxaa ka dambeeya in dhallinyaradan aad tababarka noocaana siisaan cabdicasiisow aadaad mahadsan tahay saaad la socoto dalka hanaqaad ayaa ka jira hanaqaad fikir ayaa ka jira maadaama nabadgelyadiisu ay soo ficnaanayso dalku dib usoo kabanayo waxbarashadii ay xoog soo yeelanayso waxaa jira dhalinyaro badan oo waxbarashada ku jirta ama ha ahaato waxbarashada hoose asaasiga ama waxbarashada sare ku jirta markaas dhallinyaradaas waxaa ku jira dad badan oo leh hal abuur iyo waxaa loo yaqaana hibo gaar ah oo ilaahay uu siiyey taas ayaa waxay u baahan tahay in loo soofeeyo marka mid kamid ah ujeedooyinka mashruuca baraarug library ayaa wuxuu kamid yahay in dadka oo macnaha le bulshada labada qeybood kuwa rajada weyn ka qaba inay qoraayaal noqdaan oo wax qoraan oo bulshada contribution ama qeyb ka noqdaan iyo dadka cilmiga noocaas hale inaan isku keeno hadda tabarkii ugu dambeeyey oo kale qofka qabanaya waa nin dhallinyaraha oo aqoon u leh sheekooyinka farshaxankaha iyo sida loo qorso aad la socoto ad hadda nin saxafi aad tahay qaabka saxaafadda iyo siyaasadda wax loogu qoro ama looga qoro iyo qaabka sheekooyin fanaadka ama farshaxanka ku dhisan dadka wax loogu sheegay sida tusaale oo kale sheekooyinka waaweyn ee soomaalida la qoray waxaa kamid aha maana five baa kamid aha tusaale oo kale oo taariikhda le waxaa kamid aha aanadii negeyaa kamid aha oo labadaba ay kala qoreen laba qoro waaweyn ibraahim yuusuf hawd iyo ninka la yidhaahdo afrax maxaa la yidhahdaa labadaba ay kala qoreen marka sheekooyinka noocaas oo kale ah dhallinyaro badanoo waxaa jirta awood ule inay sameeyaan ama hibadii le marka haddii aysan tababarkii noocaasa aysan haynin way adkaanaysaa inay qoraan marka baraarug mashruucu noocan oo kaleha waxaa laakiin kasii horeeyey mashaariic hordhacu ah oo in akhriska xooga la saaro dhallinyaro badan ayaa wax akhrido taana waxaan ku ogaanay mar kaste oo qof dhallinyaro isbedelay oo bulshada wax kusoo biiriyey ama garaadkiisu heer sare u yahay aad aragto waxaa laga raacay buug iyo akhriskiis marka arrintan waa iskabaysaa akhriskii iyo qoraalkii iyo tababaradii wixii o dhan laisku dheli tiro
haadi waad mahadsan tahay xasan markaan dhinacaada u imaado haadi waxa uu sheegay in baraarug fikir oo jiro ay sabab u noqoto baraarug dhallintan inay tababarto bal waxaad iiga warantaa ka hor inta aan wax la qorin waxbaa la akhriyaa idinka sidee dhallinyarada ugu dhiiragelisaan inay wax akhriyaan
waa mahadsantaa cabdicasiis fursadan qaaliga oo aana siisay horta markaa fiirisid ujeedada loo aas-aasay maktabadana waxay tahay inay akhriska marka hore dhiirageliso hadda markaa fiirisid waxyaabaha aan qabano barnaamijyada aan qabano iyo markaa fiirisid maktabada buwaagta lasoo geliya iyo yacni shaqo kastoo aan qabanayn ama tallaab walbaoo aan qaadayn waa tallaab dhiiragelinaysa in wax la aqriyo hadda example waxaa jira barnaamijyada maktabada ay qabato barnaamij kamid oo la dhaho baraarug booktalk ama buugka hadalka baraarug masalan bishiiba hal mar aan qabanaa buugaan ku casunnaa iyo qof buuggaasi soo akhriyey oo kadibna ii sheeg fikradaha buuggaasi ay ku dhisantahay falanqeeyo oo fududeeyo oo dadka si fudud ugu sharxa masalan inta aan aan aan yani inta aan la qabanin ka hor isbuuc ka hor aan xayeysiinaa waxaan dhahnaa buuggaas ayaa bishaan marti nooga ha la soo akhriyo sidoo kale hadda yani isbuuciiba hal mar jimco walba oo kale waxaa jirta barnaamij la dhaho buugka hadalka waxa la yihahda yani buug asbuuca waxa la dhaho masala buug asbuuca oo ah dhalinyarada waxaan dhahnaa isbuucan asbuucan buugay akhrinaysiin marka sidoo kale marka la dhao buugay akhrinaysiinoo kale qof wuxuuuanisha wuxuu ku dhiiranaana inuu buug akhriyo si isbuuca soo socdo oo buugga meesha usoo geliyo odhaani buuggaanaan akhrina maktabadda markaa fiirisid buugaagaa lasoo geliya bugaagta lasoo geliyo qoraalada lasoo geliyo dadka waxaan dhahnaa ha la akhriyo macnaha micnada wuxuu dhiganta in la akhriyo bugaa keliya maana maqaalala xitaa waa lasoo geliya oo dhiiragelina aniga laftigeyga xitaa maktabadda marmar waxaan sameeyaa maqaalada qaar intaan soo koobo ayaan ayaan ayaan ay maktabada kusoo sheergareeya dhalinyaradan waxaan dhahaa intaan in ka badan maqaalka gudihiisa ku jiraan ha la akhriyo waana kanaya akhriya marka yani waxa la yihahda fikrad ahaan ama qadiyad ahaan maktabada asaaskeeda waxay tahaba in la dhiirageliya akhriska markaas kadiba waxaan u imaanay in dhalinyarada aan dhahno alile maanta akhriskooda meel fiican oo soo gaaray because isbuucii barnaamijka buugga asbuucan ku ogaanaa yani inta akhriskooda uu leeyahay iyo buwaagta ay nala wadaagayaan marka waxaan dhahnay maadaama akhriskooda meel fiican soo gaarnay hadda waxaan u baahannahay dhanka inaan siino waxa la yihahda xirfadda sheeko curinta ama xirfadda qorista sheeko faneedyada wax la dhaho inay sameeyaan ama sida wax la yihahda wax la dhaho blocking in word price oo kale ama block sport oo kale ay wax ku qori karaan ay sheeko ku sheegi karaan midaasaan bilaabnay hadda bilooyinka ugu dambeeyeyba haadiyaa si fiican ooga hadlay haadi soomaalida waa bulsho hadal oo golaha iyo geedka marka la isugu yimaado ayay oran jireen yaa war og qofka ugu aftahansan ama ugu wax sheegu ogna wuu u sheekayn jiray dadka bulshadii soomaaliyeed oo sidaa ciyaaraha ayaanu talaacin markaana kusoo dhawaada ciyaarihii waa kalno xasan la bukhaari tababarayo oo maskax toojin lagu samaynayo inay hadlaan inay qoraal ku hadlaan waa kala laba maxaad ku ogaateen tababaradii dhinaca qoraal ku saabsan ee aad samayseen dhalintu sidee ahayd horta cabdicasiisow marka la leeyahay soomaalida waa dad hadla cadaanku markay soomaaliya yimaadeen oo cilmi baaris ka sameynayeen waxay u bixiyaan oral society ama bulsho oo hadasha ayay u bixiyaan arrintan nafteeda waxay kutusaysaa halka oo horumarka bulshadu ama cilmigu soomaalida ka joogo bulshadu markasta oo aysan wax qorin waxna aqriyin waxay kutusaysaa inay meel hoose ay ka joogaan ummaduhuna taariikhahaas waa soo wada mareen markaad aragto qaababka bulshooyinku ay u horumaraan oo akhriska iyo qoraalka ayaa kowkaa anaga markaa bulshadeena horta waa inaad ogaato markii la raba in la baro qaabka ay wax u akhriyaan ama ay u qoraan wax cusub oo hadda la abuuraya maahaane qaababkii hore ummadahaas kale ay ilbaxay ay mareen keliya ayaan maranaynaa waxaan samaynaa tusaale oo kale markii labaaan u kala qaybinaa mid waa maskax furitaanka inaan dadka maskaxda u furfuro oo ah in ay akhriska bartaan qofku akhriska markuu barto qaababa aan u baraa jira akhriska dadku inay bartaan tusaale oo kale book shan boqoloo bage ah haddaad qof intaa u dhibtaa tiraa soo akhri waa ku adag tahay wuu ka argagaxaya awood oo ma lehe waxaa laga yaabaa luqada ku qoran maadaama af soomaaliya xitaa qoran uu kooban yahay inuu dhibaato maaragtay u kala kormo laakiin farsamooyin waxaan baraa ama techniques loo yaqaano tusaale oo kale maalintii buuggan wax kale ma u baahnida shan iyo labaatan daqiiqa akhribaad shan iyo labaatan daqiiqa buug haddaad akhrido labaatan iyo kow cisho oo isku xigta waxaa cilmiga psychologiga lagu yirahda cilmu nafsiga culimmada ay ku ogaadeen inuu ku noqonayo caado ama habit ayaa la yihahda habitkaas qofka markuu u samaysmo labaatan iyo kowga cisho ama shan labaatan daqiiqaha waxaa u sahlanaanaya inuu hore usii wado buugii markaa horta farsamooyinka akhriska horaan u barra markaan farsamooyinka akhriska barro afar sane hadda baraarug ay samaysan tahay waxaa hadda noo soo baxday in aan barro dhallinyarada sida wax loo qoro annaga oo ictimaadayna ama u yeerayna dad dhallinyaro aha oo intay bugaag kale soo akhriyeen bugaag qoray oo oo maxaa layihahdaa bugaagtooduna ay macno yeesheen oo dad waaweyn intay arkeen oo qiimeeyeen ay u qeereen inay yihiin dad macno leh tusaale hadda waxaa waa tababaraha ugu dambeeya oo barnaamijka qabanaya tababarka qabanaya waxaa la yidhahdaa waa nin dhallinyaraha oo warsamo shiidley la yidhahda tusaale oo kale warsamo shiidley wuxuu khatar ku yahay ama ku fiican yahay ama horumar weyn ka sameeyey sheekooyinka farshaxankaas si loo qoro hadda mid ka mid ah bugaagtiisa saameynta leh wuxuu ku guulaystay abaalmarin ayuu ku guulaystay wuxuu kaga hadlayaa qoys soomaaliyeed oo xamar ka qaxaya sagaashamaadkii oo sacuudiga tegaya sacuudiga markay tagaan caruur ay ugu dhalanaysa caruurtii dib ay ugu soo laabanayaan xilligii maxkamadaha soomaaliya haddana dagaal u qabsanaya kenya aadaya gabadhii kenya haddana dib loogu soo celinaya xamar la keenay xaan markii la keeno waa beriay degaysaa waa beri kadib waxaa ku dhacay wiil dhallinyaraha baranaysa wiilka dhallinyaradaha ayaa waxaa dhex maraya fal aan fiicnayn oo aan shaxnimada aan ku fiicnayn gabadhii dhibaato oo waxaan loo yaqaano qobisaraha oo kalea ku dhacay gabadhii banaanka ilmo ku dhalaysa dhibaatadaas markaad buuggaas tusaaloo kale qaabka u qoraad akhrido waa la yaabaysaa sababta waxawaya wuxuu rabaa inuu diro fariinaha qofka soomaaliga ahaa sagaashankii ilaa hadda inta dhibaata uu soo maray gabarh soomaaliyed isagoo tusaale kasoo qaadanaya markaas tusaaloo kale markaan rabo inaan saasoo kale wuxu sheego waa inaan sameeyo wax loo yaqaano sheekada waa inaan kusoo daro wax layihahdo kaarakterro afka qalaad lagu yihahdo kaarakterro xasano maxay ku noqonaysaa af soomaaliya waxay noqonayaa sheeko sameeyayaasha sheeka sameeyayaal la rabaa in la sameeyo sheeka sameeyayaal waxaa loo yeelayaa humaagaa loo yeelaa magac baa loo sameynaya waa tusaale oo kale markaad akhrido buwaagta ay qoreen ibraahim iyo maxamed daahir afrax oo kale marka sheeko markay kusoo dareen gabadha maanafay nolosheeda say tahay nageeyo oo kale markuu ka hadlayo suu ku dhashay kanoo kalena waxa weeyaan sidaasoo kale u samaysata dhallinyarada markaa buuggaa leeya soo aqri buugga markuu soo aqriyo qofkii wuxuu u sheegaya qaabka buuggan loo qoray iyo karakterada si loo qoray sii kaliyiin marka waxaan ku leeyahay mashruucan markaas caqabad waxaa jirana haysta oo ay tahay in oo dadka macnaha le oo qoraalka iyo akhriska jecel oo shirkada waaweyn leh oo soomaalida oo weli baran aan rabno firaan u dira lakin waxaa laga yaba inaan dib u dhigan
waa aragti wanaagsan xasan markaan dhinacaada u imaado markii ummad la tababarayo oo mashruuc la qabanayo waxaa ugu horeysa bulshada soomaalida ay sawiranaysa waxay tahay yaa gadaalka taagan baraarug howlaha awadaan ee akhriska iyo qoraalka la xiriira iyo tababarka dhalinta soomaaliyeed yaa gacanid igu siiya way sahlan tahay ninkan hadda ila jooga saaxiibka haadi oo kale toban doolaro jiefkiis ka bixiya aniga toban doolaraan bixiyaa dhalinyaro kale aan nala mida oo maamulka maktabadda nala wata olmos toddoba qof aan nahay toddobadoodmi toban toban doolar haddii laisku daro olmost waa toddobaatan dollar marka waxyaaban hadda aan qabanayno xitaa tababarada ay tahay dhalinyarada kasoo qaybgalaysa waa u sheegnaa waxaan dhahnaa baalkan philip jaadaan la dhahaa waxaan kasoo bixinay lix doolar aan kasoo bixinay kan waxaa la dhaha waxa la yirahda waxaa la dhahaa kii ahaa stick note noodka ay ku qoranayaan kanaa la dhaha hoolkan hadda aad joogtiina waxaana siiyey macad hebel aan noogu deeqay macalinkan hortiigan taagana macalinkan hortiina taagana waa macalin wakhtigiisa iyo taamkiisa iyo aqoontiisa iyo xikmadiisana noogu deeq anigoo xasan mudanaane waxaan idiin ahaa qofkii oo xiriirinaya oo idinca caawinaya marka qaab saas camal waa wax laisku geegiyey waa wax annaka aan wadno oo jeefkeena aan ka bixinan marka waxaan kaloo dhahnaa fariintan bal naga qaada marka aad baxdaan oo tababarka idiin dhammaado ogaada in soomaali ay wax qabsan karto ogaada in waxaan hadda aan idiin sameynay laga yaaba isla tababarka mid lamida inuu ka dhacayo ama new york ama london ama kenya ama uganda lacag intaasoo kun oo doorna ay ku qaadanayeen hayadaan laakiin anaka isla kan mid lamida waxa la yaraha ii sheeg in annaka macnaa inaynan u baahnayn saasoo kale in ay noqoto wax oo waxa la yirahda dalal kale aan u baahana ama dadyo kale inayna caawin lakiin annaka aan qabsan karno waa isku filnaashaa bilaabaysaa yacni isku filnaasha waa saas waa maasantaha isku filnaashaan ka wadnaa
marka taas aan sii raaciyo waa suu xasan u sheegay waa tusaale oo anaga qaabkaan u shaqeynoo kale hadda aha inaan anaga isku dardarro waxaan heli karo iyo mararka qaarkoo kale haddii arrimo laga marmaana maxkamad usoo dhacaan inaan ayagana kharash dheeraada aan ku bixino laakiin cabdicise waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin waxaa jirta soomaalidu qaabka u fikirto tusaalo kale dad badan oo hantiilayaalaha jira dad shirkado waaweyn ayaa jira shirkadahaas waaweyn adduunka saad la socoto waxaa saaran mas-uuliyad oo loo yaqaano madani ama waxa loo yaqaano ijtimaaci ah ama civic responsibility ama maxaa layihahdaa maxaa layihahdaa social responsibilityga saa rabta u dheh qofka soomaaliga oo caadiga ah oo dhaqaala haysta wuxuu fahamsan yahay sida agoon loo caawiyo waa fahmi karaa oo loogu bixiyo lacag sida masaajid loo dhisana wuu fahmi karaa sida qof ay qaraabo yihiin loo caawiyan wuu fahmi karaa laakiin dhibaatooyinka jiro soomaalida waaweyn haysta waxaa ka mid dadka ilbaxoo shirkada waaweyn leh mashaariicda noocan oo kale ah oo bulsho oo dadka lagu bedelayo oo dhalinyaro badan ay kasoo baxayso oo hibadooda lagu soofeynayo in ay u qorsheeyaan bajet yar oo maxaal qoonda yar inay u qorsheeyaan ay intay anagoo kale tusaaloo kale baraarugoo kale ay yidhaahdaan hay maxaa u baahantihiin sanadkan intaasaan u baahnay waxaa rabnaa xisaabtanka mashaariicdaas se u dhacdo si saxa inaan idinla socono laakiin diyaaraan idina tusaaloo kale waxaa dhaxsan mudan oo kale waa agaasimaha maxaa layihahda baraarug library waana ninkii kow aragtida kusoo dhacday waxaa laga yaabaa inuu rabo inuu ka qayb galo shir maktabadaha adduunka ay soogu imanayaan magaalo kamid a magaalooyinka waaweyn ee dunida tusaale kale waxaa laga yaabaa markuu loo soo diro maxaa layihahda invitationkii ama maxaa layihahda casuumaadii martiqaadka markii loo soo diro inuu u baahdo kharash uu ku baxo kharashka uu ku baxo markuu u baahdo in loo soo diro waa in shirkadaha waaweyn oo magaalada jooga haddii loo geeyo ay fahmi karaan ninkan wuxuu u baxay iyo wuxuu ka keeni karo faa'iidooyinka marka waxaa jirta qeyb dhan oo maxaa layidhaahdaa iisheeg bulshadeena ka maqan oo ay tahay inay bartaan waxaan isleeyahay markaa doorkaas idinkoo kale oo maaragtay miidiyada joogo kale balqaabkii dadka loo gaarsiin lahaa in mashaariicda bulshada waxu taraya si guud looga wada shaqeeyo inay tahay muhiim
waa tahay xasanaan mar kale ku laabanaya xasan tababarada aad bixinaysaan oo qoraalka la xiriira oo dhallinyarada lagu tababarayo bal waxaad iiga warantaa muhiimadda ay gabdhaha siiyaan iyo muhiimadaad adinku siisaan in gabdhaha la tababaro ha waa runtii su-aal aada u fiican gabdhaha tixgelin aada u fiicanaan siinaa sababto waxay tahay tababarkan marka hore waa la xayeysiiyaa dadku waxay soo buuxiyaan foomkay soo buuxinayaan marka la sameynaya waxa la dhaho selection processka marka dadka lagu xulanayo hanaanka dadka lagu xulanayo waxaa isla sameeya weliba qof dadka sameynaya hadda maktabadda marka la fiiriyo waxaan ugu jirtaa gabar hadda hadda xogayaha maktabadda oo kale waa nawaal nawaal markasta waxay ay goobjoog ka tahay marta la sameynayo xulista marka inta badan gabdhaha marka waa waxaan siinaa ahmiyad gaara because waxaa waaye ahmiyad gaaraan siinaa yani tobabar walboo baxaaya sideed tobanka qof oo la xulanaya qayb fiican ay ka yihiin almost toddoba ka badan camal ay yihiin toddoba sideed marar qaar aaday u bataan marar qaar toddoba sideed way ka bataan marka door fiican ay ku leeyihiin waa dhiiragelina markastana markaan soo xulanayna gabdhaha waxaa waaye waan waan waan ahmiyad gaaraan siinaa laakiin marka la fiiriyo yani hadda anaka intii aan hoolaan ku dhex jirin waxyaabaan la yaabna waxaa ka mid ahaa masalan haddii ay laba boqol iyo konton qof ay soo codsato waxaa laga yaabaa yani yani afartan iyo shan soddon camal inay gabdhaha noqdaan wiilasha ku badan marka waxyaabaha isweydiinay ka mid hadda maktabadda markaa fiirista xitaa isticmaalkeeda facebooka bagekeeda markaa fiiriyo isticmaalkeeda dadka ugu badanoo interaction ka sameeyo ama ka jawaaba ama soo qora boogaan akhrinan isbuuc oo kala dhahaya ama maktabadda u jawaaba ama buwaagta soo geliya gabdhaha waa ku yaryihiin wiilashaa ku badan maxaad is leedahay sabab bay u tahay
marka waxaan isleeyahay amay tahay maadaama goobaha dadkan oo hadda dhallinyarada wax baranaya waxay ka imaanayaan instituushinada waxbarashada instituushinada waxbarashadan waxaa ku badan wiilasha ku badan caadiyan statistically marka waxaa isleeyahay dhaqanka ah maadaama ay gabdhihii goobaha waxbarashada ku yaryihiin maktabada dhalinyarada ku xiran ayyihiin dhalinyarada inta badan jaamacadaha joogta halkaasay ka imaanaysaa isleeyahay iyo social media isticmaalkiisa ooyani inta badan markaa fiirisid sida ay wax la yirahdo loo isticmaala dhalinyarada ay u isticmaalayso hadda inta maktabada ku xiran oo kale dadka waxaan ugu xiran waxbarashada iyo aqoonta aada u danay dadkaasna waxaa u badan dhalinyarada u badan marka waxaa isleeyahay meesha ay ka imaanayaan iyo instituushinada ay ka imaanayaan goobihii waxbarashada ay tahay maadaama ay ku yaryiinaa keenis inayna inta ku yaraadaan aan kusii daree waana wax u baahan cilmi baaris dheeraada laga sameeyo wax hadda aniga jawaabta aan bixinay keliya lagu qancin ka maaran cilmi baaris dheeraada u baahan tahay oo institutionada cilmi baaris samey inay baaraan sababta keed in gabdhaha ay goobaha waxbarashadan ugu yaryihiin fieldin walba ama meel walba oo isheeg oo bulshada ama hay-adaha bulshada ah way ku yaryihiin sababta keentana in la ogaado cilmi baaris laga sameeyo ficnaan aad ayaad umahadsantihiin xasan mudane iyo sidoo kale axmed cabdihaadi barnaamijka madasha dhallinyarada aad martida ku ahaydeen maanta adeertay nala socotaa intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o da anigoo cabdicasiis barrow oo muqdisho jooga ayaan idiin soo jeedinaya tan iyo kulanti dambe warsan iyo salaama
dhinacii iyo ciyaaraha ayaanu jallaacinaa markaana kusoo dhawaada ciyaarihii waa kan nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo ciyaaro xiise leh ayaa galabta iyo caawa ka dhici doona qaybo ka mid ah horyaalada ugu caansan ee qaaradda yurub horyaalka bremier leaga ingiriiska haddii aan ku hormarno kooxda horyaalka hogaaminaysa ee liverpool ayaa galabta u safri doonta kooxda crystal balace ciyaartan ayaa liverpool haddii ay badiso ay sii xajisan doontaa hoggaankeeda kooxda ku soo xigta ee tottenham ayaa iyaduna ciyaarteeda waxa ay birito oo axad ah ay la ciyaari doontaa lester city laakiin haddii aan ku soo laabanno ciyaaraha galabta manchester city ayaa u safri doonta southampton everton waxay la dheeli doontaa kooxda maalmahani guuldarooyinka la daaladhacaysa ee arsenal weliba arsenal ayaa marti ku ah garoonka everton everton labada kulan ee ugu dambeysay waa ay badisay newcastle iyo fulham ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona sabtida maanta ah ciyaartaas oo caawa fiidkii xilliga geeska afrika dhici doonta deeryaada talyaaniga saddex ciyaarood ayaa dhici doona galabta iyo caawa galabta kooxda fiorentina ayaa martigelin doonta hellas verona samdorina waxay marti qaadi doontaa karatone caawa yuventus ayaa la ciyaari doonta kooxda barma ciyaaraha kale axadda ayay dhici doonaan kooxda horyaalka hogaaminaysa ee a c milan axadda ayay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee saswolo weliba saswolo baryahan waa laga yaaban yahay oo safka hore ayayna kaga jirtaa horyaalka zeriya-aada dhinaca sbain ciyaaraha sabtida dhici doona haddii aan fiirino kooxaha waaweyn intooda badan ayaa ciyaari doona weliba kuwa hogaanka isla wada sida atletic madrid oo galabta la ciyaaraysa kooxda elch barcelona waxa ay la dheeli doontaa valencia ciyaartan ayaa ka mid ah ciyaaraha xiisaaleh ee maanta dhici doona kooxda real valladoid waxay la dheeli doontaa sevilla villarealna waxaay booqan doontaa sosuna real socida oo iyana ku dhibco ah atletic madrid waxa ay la dheeli doontaa kooxda levent natiijooyinka ciyaarahaasi aan idiin soo sheegnay hadduu rabiraal ka noqdo idaacadaheenna xiga ayaad ku maqli doontaan inta ka horreysa xubinta ciyaaraha waa naga intaa haatanna dhegaystayaal aanu jallacino dhinacii heesaha
indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayane indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayane adkoo kale aadmigana kumaan arage adoo kaleba aad ka baxay iyo xididadiisu qalbiga uma ara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri dimeel ma dhigana macan mays aroon uba ara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga uba ara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axdi meel ma dhigana macanays aroos axdi meel ma dhigana macanays aroos
codkii fu'aad cumar iyo muusikii maxamed karaama iyo xasan cujuf
aflaheena dhulkaanigu hadda ugu ilwaad kordhay aflaheena dhulkaanigu hadda ugu ilwaad kordhay afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalooy u fududaaye afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalooy u fududaaye inkastoo adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastoo adduunyadu ay tahay ayaan qura adankaa ishaatee ah meel ma dhigana macamays aroos inkastoo adduunyadu ay tahay ayaan qura inkastoy adduunyadu ay tahay ayaan qoga adankaa ishaagtee aximeen ma dhigana madamays aroosna aximeen ma dhigana heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo galabta waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelya
uba ara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga uba ara ka baxay iyo xididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa tiri axdi meel ma dhigana macanays aroosna axdi meel ma dhigana macanays aroosna
codkii fu'aad cumar iyo muusikii maxamed karaama iyo xasan cujuf